dabkan oo ka kacay kaalin shidaal oo bartamaha magaalada caabud waa ku taala ayaa dhaliyay khasaare kala duwan waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan in dhowr qof oo ka mid ah dadka kaag dhowaa ay dhaawacyo ka soo gaareen sidoo kale waxaa gubtay guryo iyo ganacsiyo ku yaalay goobta uu dabku ka kacay mid ka mid ah dadka goobta ku sugnaa warbaahinta waraysi siiyey ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha dhaliyay dabkan iyo saamaynta uu ku yeeshay goobta uu ka kacay iyo goobaha kale ee kaag dhowaa dabkan khasaare wuxuu geystay maaragtay xoog badan buu geystay oo mataqaana ay sheegeen hanti badan oo ku gubatay ah iyo dad dhaawaca intaba waa geystay magaaladuna mataqaanaa debdemiska ku yaraayo magaalada wax debdemisaa markii shaqaynaya maysa jirin marka aad baa dadka daristiisa loogu rafaado dadka wuxuu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala degmada caabud waa shidaal baa la shubahayay gaari booyadaa taagnaa meesha shidaal baa la shubahayay ayadoo kaalintii shidaalka ay shubayso baa halkaasa dabka ka kaca goobta dabka kacay waa magaalada caabudan dhexdeeda waxayna xigtaa dhanka garoonka kubadda ciyaaraha lagu dheelo agtiisa xigtaa isgoyska haddii aad qofkii yaqaano hadda caabuda qunbaa yaqaana isgoyska ima beyne meel la yidhaahdo way ku taallaa oo mataqaana meel isgoysa u dhowdahay marka dhanka galbeed bayna ka xigtaa magaalada oo dhanka galbeed oo magaalada weeyaan dad badan baa dhaawacmay adugu dadkii markii meesha ku jiray ama dadkii meesha iskala ahaay ah dad kamid oo dadkii shaqaynayay oo mataqaana meesha dukaan raashin baa u dhowaa kaalinta oo dadkii uu gaaray laba qof aa dukaankii ku dhaawacantay nin oday oo nin weyn waayeela oo dukaanka iska lahaa iyo wiil u dhalay waa ku dhaawacmeen wiilkuna aad buu u daran yahay dadkii kaalinta shidaalka markii shubaya iyagana waxbaa gaaray oo mataqaana dad dhaawacaa jira waxaa kaloo jira dadkii dabka la dagaalamayay oo dabka daminayay qayb ka mid a ayagana naqaskii ku xurmay oo maaragtay ayagana isbitaalka yaalla marka dadka hadda dhaawaca ama mataqaanaa dadkii hore joogay ha ahaadaan ama kuwii dambe oo maaragtay gurmadka ku yimidba ha ahaadaana dadka wax kasoo gaareen ilaa toban qof weeyaan meesha ka damey hantida meesha kaalinka ishkaalka waxaa u dhowaa meel raashin oo u dhaweyn oo maaragta iyaduna dabeecada iyo maaragtay lagu iibiyo waxyaalaha maaragtay bagaashka iyo raashinkii lagu iibaa ku taalay marka dukaankaasna dabki waa sameeyey kaalinta shidaalkana waa gubatay ayadan oo maaragtay waa bas beeshay marka dukaanka iyo kaalinta shidaalka waa bas beeleen waxaa jiray guryo u dhowaayo ayaga laftirkooda meesha agteeda ahaa oo ayagana wax badan ay gaareen guryahaas oo maaragtay oo ayaguna waa maaragtay dabka uu saameeyey baa jiray